haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daanduri
waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna ibraahinow dhambaalka ugu horreeyaba haddaan aniga soo qabtoon ku bilaabo waa dhambaal aad u qurux badan oo si weynna loo soo xardhay dhinacyadoo dhan waxaa ku taxan tahniyad farxad dhalasho iyo duc ayaa lagu soo weegaaray ama lagu soo xardhay warqadoo dhan waxaana lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a soomaaliya gaar ahaan baa layidhi asxaabta barnaamijka salaamaha waxaa halkan tahniyad dhalasho farxad leh ka diraya baa layidhi reer cilmi galbeed iyo reer fadhi yare oo kale ah hooye khadiijo xaashi maxamed iyo carruurteeda hooye ubax ibraahim cilmi iyo carruurteeda hooye binto cabdi cilmi isaygeeda iyo carruurteeda iyo hooye safiya ibraahim cilmi iyo abti aadan cabdi cilmi iyo carruurtiisa iyo abti nuura cabdi cilmi iyo carruurtiisa abti maxamed cabdi cilmi iyo carruurtiisa iyo farxiye maxamed hiire iyo leylo xasan fadhiyare iyo muraayad maxamed hiire nasre xasan fadhiyare iyo sagal aadan xasan iyo fadxi qaasim fadhiyare oo warqadda ibraahimna markay muuqato waxay u egtahay inay dhowr magacun ku qoryihiin oo dadku yar yihiin haddana markaad u fiirsado gadaal bay bay ka furfurmaysa salkay u ballaaran tahay sagal aadan xasan iyo fadxi qaasim fadhiyare iyo shucayb qaasim fadhiyare iyo maxamed xasan cumar waxa uu ku magac dheeryahay maxamed deeqow dhammaan reer cilmi galbeed baa la yidhi iyo reer fadhiyare oo kala jooga kenya south africa holland iyo soomaaliya waxay tahay nid dhalasho oo farxad le u dirayaan maxamed cabdi cilmi iyo xaaskiisa qaaliga ah baa layidhi wiilo cabdi cali oo uu wiil ugu dhashay gobolka gedo gaar ahaan baa layidhi faafaxdhuun taariikhdu markay ahayd tobankii bishan aanu ku jirnay janawari ee sanadkan laba kun lix iyo tobanka wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi farxaan maxamed cabdi ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay wiilo waxaan kolleyba rajeynaya gabadhaasi waxaa magacaasi loogu bixiyey inay tahay oo la rabo inay karti inay noqoto tii karti wiiley oo sidaas oo u gartay soo barbar ayaan leenahay oo noqotiin dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda amiin waa tahay caasha dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray sadar mukhtaar amiin iyo yaasiin mukhtaar amiin ayaan maxamed xuseen cabdisalaan maxamed xuseen iyo mustaf maxamed xuseen dhammaan dadkaasna waxay jecel yihiin inay taaniyad dhalasho oo farxadda ay gaarsiiyaan cabdimowla maxamed amiin iyo marwadiisa saruwa aadan cali oo wiil ugu dhasha bay yidhaahdeen deegaanka toos weyne ee gobolka bay wiilkaasina waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen cabdiraxmaan waxayna leeyihin cabdiraxmaan allah ka dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aniguna aamiin ayaan u raacinaya ibraahim bal waxaad noo soo qabataa heesta ugu horreysa ee barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waa codkii macaanaa ee xaawakiin iyo maxamed muniir heestii doonis waata laisdoondoonaya miya waa lays rabaa waa lays rabaa waa laisdoondoonayaa waata allah isku sahlo labada cod xaawakiin iyo muniir
Yeah.
waa tahay labada cod ee fanaaniinta xaawakiin iyo maxamed muniir intaas haddaan ku dhaafna ibraahina warqadda xigta mar kale haddaan dhinacayga haddana bilaabo waayo waa waraaq qurux badan oo indhuhu kama leexanayaan oo dib looma dhigi karo wixii wanaagsan lama sugi karo waa tahay waxaa diraya dadka kale ah baa la yidhi xuseen xasan dhaqane waa waa waryahan v o a magaalada beledweyne iyo maxamed cismaan macalin iyo xaaskiisa iyo yuusuf cabdi aadan iyo xaaskiisa cabdulaahi daleel maxamed iyo cabdicasiis cabdulaahi cali titanic buu ku magac dheer yahay iyo sidoo kale cabdulqaadir cumar ibraahim nadara iyo axmed dirir nuur iyo ismaaciil cabdi aadane iyo liibaan axmed xuseen iyo farxiyo maxamuud iyo deeqo daleel maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaana tahaniyad aroos u dirayaan cabdulaahi cismaan macalin iyo xaaskiisa muno cilmi odowaa oo arooskooda uu ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan baa layidhi xaafadda xaawataako waxaanan leenaha bay yidhahdeen isku waara oo kala hela ubad khayr qaba oo weliba dalkooda iyo diintooda anfaca waa loo sii duceeyey carruurta dhalan doonta aamiin baan ugu darayaa anigana dhambaalkana waxaa caash uu naga soo gaaray aabe maxamed shiil dhidar iyo hooyo zahra warsamo guuleed iyo ubaxa maxamed shiil iyo waxay yidhahdeen nimco maxamed shiil iyo nasriin maxamed shiil iyo caruurtooda iyo odageeda iyo waxay yidhahdeen kowsar maxamed shiil odageeda iyo caruurtooda iyo guuleed maxamed shiil iyo xaaskiisa ismaaciil maxamed shiil iyo xaaskiisa iyo caruurtooda zubeer maxamed shiil oo heersar loo yaqaano iyo hiba maxamed shiil hibodejiya iyo aamino faarax jilaal aamino ruun waxaana dadkaasi ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan maxamed cumar shiil iyo zaynab cabdulaahi axmed oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin waxaan ay badi kaga baraynaa in meherkaasi uu idin horseedo guur kheyr qaba aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan u raacinayaa heesta xigta haddaan soo qabto ibraahinow oo dhinacaagaba aanan u soo dhiibin waa heesta soo noqo waxaa la yidhi naf wax jecel soo noqo kama daasho ila maanta oo dhan sii soco soo soco sii soco soo soco kama daalaysa ila waxbaa rabtaa soo noqo soo noqo waa heesta niyadeeda ma og tahay waa heestaanu soo wadno dhegeystayaashaan u ciyaarayno waxaa ku luqeynaysa fanaanada kinsi xaaji aadan
Thank you. دربي وانا روح رشيك وانا سيحة اجمد وانا روح رشيك وانا سيحة اجمد انا فرحت على الصفا Thank you. halku nabarku ashaqu nafibari hore halku nabarku ashaqu nafibari hore naxdili hataabani hataabani halku nabarku ashaqu nafibari hore والنار والشكر والنفس أجمل والنار والشكر والنفس أجمل أنا فرحت
soo noqo iyo kiisi xaaji aadan haddaan intaas kaga gudubno dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray caasho aadan axmed besey iyo cabdi axmed besey iyo hooyo hibo sheekh cumar iyo aasiya axmed besey iyo raxmo axmed besey iyo shukri axmed besey iyo kowsar axmed besey dhammaanna dadkaasi waxa ay jecel yihiin inay tahniyad u diraan hinda axmed besey iyo saygaada ilyas oo gabar ugu dhalatay bay yidhaahdeen dalka koonfur africa gaar ahaan magaalada pretoria waxaana ay leeyihiin waxaan leenahay gabadhaasi allah ka dhigo kii dalkeeda iyo dadkeeda anfacda aamin ayaan leenahay waa tahay dhambaalkan aan soo qabanayana waxaa ciwaan looga soo dhigay hambaliyo dhalasho waxaa halkan tahniyad dhalasho farxad laka daraya baa la yidhi weriye nimco xasan bakaal iyo weriye khatro waa beri ciise waa dhammaan weriyayaal waxaa kaloo ay kale yihiin weriye xaliimo muxyidiin maxamed iyo sidoo kale weriye faadumo siciid cabde iyo weriye ayaana jeelle ibraahim waxaa kaloo ku jirta waxaa kaloo ku jira muxyidiin hiira dahatun iyo axmed cabdilcasiis muuse takar iyo maxamed yuusuf caamir iyo maxamuud cabdirasaaq cismaan fantastig iyo mahad cali muuse iyo maxamed cabdulaahi cali ciiltire iyo maxamuud nadiif dheere iyo sharmaarke xuseen maxamed iyo daa'uud maxamed xasan iyo yaxye nuur muumin iyo cabdirasaaq femos dhammaantood waa wadawariyaal waxaanay hambaliyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin u dirayaan baa layidhi weriye cabdilcasiis heybe ibraahim iyo marwadiisa sahar maxamed jaamuc ee gabar ugu dhalatay magaalada qardho gabadhaasina waxaa loo bixiyey baa layidhi shaadiyo cabdilcasiis heybe wariyaashaasina waxaan leenaha bay idhahdeen noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin heesta saddexaad ee barnaamijkan hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhinacaag haddaan u riixo oo dhegeystayaashan aad u saarto mid ay aad u jeclaystaan maxaa ka qabtaan caashow heestani waxaa la yidhaahdaa bohoolaha jacayl boholaha jacayl ay xaggee ka qodan yihiin bohoolaha jacayl nin badweyn dhex galay siduu uga baxaa waxaa le marka laleeyahay boholaha jacaylka ruuxii ku dhaca sida uga baxaa waa adag tahay xeelad badan bay u baahan tahay haye way dhaansanayaan ugu soo baxayaan saasaan uga baqayaa jacaylkana waaba ka baqayaa waa gartay waa nin nin marka jacayl ka baqaayo isagoo ka baqaayo bohol nagu dhacay heestan waxaa qaada fanaanka jiim sheekh muumin haye bal marka hore aan dhegeysano kadibna waxaan dhegeystayaasha noo cayaari doonaa cod macaan oo ay ku qaaday fanaanada jihaan jalaqsan waa tahay
bal jihaan jalaqsan ay adiguna aha iyo haye
Thank intaasaan ku dhaafno heystii boolaha jacaylka jim sheekh muumin ayaad dhegeysateen iyo weliba fanaanada jihaan jalaksan oo idna cod macaan heesta ku qaaday dhinacii dhambaalada haddii aan ku noqono caashaaye anaa soo qabanay mid qurux badan oo gacanteedi ku soo dhacday waxaa mar kale igu soo noqotay warqad ugu horeeya waryaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqana waa salaamaya waxaa warqadan kula jira maxamed cismaan macalin iyo xaaskiisa iyo yuusuf cabdi aadan iyo xaaskiisa iyo cabdulaahi daleel maxamed iyo cabdulcasiis cabdulaahi cali titanig baa la yidhi iyo cabdulqaadir cumar ibraahim nadaara iyo axmed dirir nuur iyo ismaaciil cabdi aadan iyo liibaan axmed xuseen iyo farxiye maxamuud iyo deeqo daleel maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad aroos u dirayaan cabdulaahi cismaan macalin iyo xaaskiisa muno cilmi odowaa oo arooskooda uu ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda xaawataako waxaanan leenahay bay yidhahdeen isku waara oo kale helo ubad khayr qaba oo dalkooda iyo diintoodaba anfaca aamiin aamin aamin dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray aadan axmed basey iyo cabdi axmed basey hooyo hibo sheekh cumar iyo aasiya axmed basey iyo raxmo axmed basey shukri axmed basey iyo kowsar axmed basey dhammaan reer basey waxay hambalyo u dirayaan hinda axmed basey iyo saygeeda ilyaas oo gabar ugu dhalata bay yidhaahdeen dalka koonfur africa gaar ahaan magaalada bretoria waxaanay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tii noqota mid dadkeeda iyo dalkeeda anfacda anaguna aamin ayaan leenahay waa tahay heesta kale ee ibraahinow dhinacagaan usoo riixaa markana oo tan u dambaysa dhinacayga u da saacadba saacaddii ka dambaysa jaceylkaaga igu soo saa'ido hayo haye silic iyo mayare saxarraa isoo gaar awees khabiis
shacabka goosankaygusalaan sidaydaba xaggaaga si kale wahay siinka iga qabo seddex lambar seddex seddex lambar seddex sideed eber sagaal kabood soddonka soodkay ka baluhaaya ha samaane mabal seddex lambar seddex seddex lambar seddex sideed eber sagaal kabood soddonka soodkay ka baxuuhaaya ha samaane maqal subaxdii shalay taakaan ka daranay subaxdii shalay taakaan ka daranay taakuun ma ogin taakuun indhiin ahaa dooneya saakuun ma ogi saakuun idin ahaa dooneya saacad ba saacadii ka dambeeyta jecelkaa iigu joodaa iduu haya saacad ba saacadii ka dambeeyta jecelkaa iigu joodaa iduu haya dilac ma ii yareeye saxar baa isuga dilac ma ii yareeye saxar baa isuga ninkii dabraa dabraa dad lehe ninkii dabraa dabraa dad lehe isug isug calafkaaga hooy hooy hooy igu suge hasal kududaanine calafkaaga hooy hooy hooy igu suge hasal kududaane lama sudan sudan dhexdooda lama sudan sudan dhexdooda sababtii qalbihim loo suray loo suray masahlane waa siyaasa siyaaso ee bahayga samaysay dadka aan la soconin la soconin dadka aan la soconin la soconin
waa tahay dhambaalka ugu dambeeya ee dhinacayga yaala dabcan barnaamijkan aan kusoo xirayno ibraahino waxa uu ka yimid asxaab uu ugu horeeyo cali cumar tarabi iyo xirsi cumar tarabi iyo cabdulqaadir jaamac tarabi iyo xasan jaamac tarabi cabdulaahi jaamac tarabi mahdi maxamed mire iyo axmed xasan jaamac iyo mascuud xasan jaamac iyo cumar cali cumar iyo bile ashkir cumar iyo muniiro cabdulaahi jaamac iyo aweys xirsi lacag iyo nasro fiile faracade iyo farxiye cabdi shire iyo bashiir cabdi shire waxauu ku magac dheeryahay doctor shire iyo xidig yuusuf cali iyo ugu dambeyntii maxamed xasan jaamac master trump buu ku magac dheeryahay dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan dalka iyo dibadda baa la yidhi waxaanay tahniyad aroos oo farxad leh u dirayaan arooska mahad maxamed mire iyo aroosada idil faarax oo ku aqalgalay magaalada guriceel taariikhdu markay ahayd labadii bishan aanu ku jirnay january ee sanadkan laba kun lix iyo tobanka ducada waa xaggiina baa la yidhi marka arooskan dhex maray idil iyo mahad ee ka dhacay guriceel maxaa ugu ducaynaysaa ibraahimo waxaan leenahay arooskin allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo eebbana uu idinkala siiyo ubad kheyr qaba waa tahay heesta u dambaysaana soo gaarnay ibraahino ee barnaamijka heesta ugu dambaysa caasho aadaan ku daynaya waa tahay heesta aanu kusoo xirayno guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahino waa heesta jowhara luula codkii cumar dhuule caashay wakti hore hore hore ayaa dib loo celisay heesii waaye waaye iyo qaraamiga haye sidee loo qaadi jira heestan jowhara luula saan u jiir go-aye waa jacaylkaaga ee allah janna iyo aawada ma jiifsado ana jiir goye waa jacaylkaaga alla janno aawada ma jiibsado War caashay adaa.
waxbaadna soo xasuusitay heestaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa jowhara lula intaan mar kale kulmayno dhegeystayaasha maxaa uga tegaysaa ibraahim ood leedahay nabadgelyo
بدي عاشق وبالهوالي بدي عاشق وبالهو مكروهني وبالريس ديو تكتب بدي وكب سمايو مكسين كاري واني Thank you.
buur hawtee gaya labsadayo habeenkida rorunsiiboydo kahawidi irti waa berigo harkii mali nimuhaday tahay gahoor harta arle oskalayo halkaanaca barku yara hakado sidii hadi kii waxbaylaadlo areertaydan egayoon hinqado aan haleeygo kan sitooydilo hayaan hawte gayan haybsadayo orow soco baydahdeeno kasoo hirtay ukunkii reerao sahanuwa qaybtay hoygoodo dabeed helaytaano qatan keela qaawan yahiyo dhararta qatan keela qaawan yahiyo dhararta qotan keela qaawan yahiyo dharartan qorra jiyo qudhaanka maqnayn qisaskan mutay baa lagugu qiriyona kudhaydad goysay baa lagu qabano malaa'igta qarinka loo dhiibiyo ilaaha badi ina wax qarin maayo qilaad ku bax sana kuma qore qowlkee badla horteegee qiyaama Thank you.